Bismillaahi Raxmaani Raxiim Duhur wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warka duhur oo idinkaga imaanayo reediyo dalsan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a
wasaaradda wasaaradaha amniga iyo taliyaasha ciidanka booliska dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada oo lagu soo gabagabeeyey kismaayo lagana soo saaray qodobo dhowr ah
ciidamo Itoobiyaan ah oo aan ka mid ahayn howlgalka midowda Afrika ee ADMIS oo soo gaaray qaybo ka mid ah gudaha Soomaaliya
afar afartan kun oo neef oo laga dhoofiyey magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari si loogu iibgeeyo dalalka carabta
Dowladda Soomaaliya iyo dalalka jaamacadda Carabta oo ka digay biyo xireen hal dhinac ah oo ay wado dowladda Itoobiya
magaalada baladxaab ee gobolka gadoog oo ka digay tirada dadka uu soo ritay cudurka shuban biyoodka iyo daacuunka oo sii kordhaya
Israa'il oo diiradda ku hayso caadiyeynta xiriir ay la yeeshaan Soomaaliya iyo dalal kale
guryaha ee bileh oo wareejisay toban guri oo ku jiro masjidka macalin makraan oo laba daba ka kooban
akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah
abuus sacuudiyaan ah oo laga sii daayay xabsi xabsiga militariya ee kuwantanamo bay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wanaagsan ismaqal wanaagsan waa duhurnimo jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha saddexaad sanada labada kun labaatan iyo saddexda u diyaargaroobah qodobadii aada maqasheen oo fidsan shir u dhexeeyey wasaaradaha amniga iyo taliyaasha ciidanka booliska dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa lagu soo gabagabeeyey kismaayo waxaana laga soo saaray warmurteed ka kooban dhowr qodob waryaga cabdiqaadir indhoy ayaa warkan faahfaahinaya
shirka madasha wasaaradaha amniga shir u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlada goboleedyada ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose shirkan oo maalmihii ugu dambeeyey magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka maamulka jubbaland uga socda dowladda federaalka iyo dowlada goboleedyada ayaana lasoo gabagabeeyey waxa uu dhexeeya taliyaasha booliiska dowlada goboleedyada dalka iyo taliska guud ee booliiska dowladda federaalka soomaaliya waxaana laga markaasi go-aamiyey arrimo markaasi ku saabsan xiriirka booliiska federaalka soomaaliya midka dibadda ee interboolka iyo wada shaqeynta heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxaa magaalada kismaayo ee dowlad goboleedka jubbaland lagu soo xiray shirka madasha wasaaradaha amniga gudaha iyo taliyaasha booliiska dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah oo saddexdii biloodba mar la qabto marka laga reebo puntland oo aan ka soo qayb gelin shirkan wuxuu ahaa mid lagu lafagurayey arrimaha amniga gudaha gaar ahaan booliiska labadiisa heer heer federaal iyo heer dowlad goboleed dhammaadkii shirka madashu waxay soo saartay wasaxa warmartuyeedkan hoos ku qoran waana sidii tan soo socta kow madashu waxay isku raaceen in mashruuca wadajirka ah ee jointa bolice brogram j b b wejiga labaad loo magacaabo guddi farsamo oo labada heer ah heer federaal iyo heer dowlad goboleed kaasoo ka soo talabixin doona aayaha iyo qaabka ay noqon doonto jointa bolice brogram j b b face two ama wejiga labaad qodobka labaad madashu waxay isku raaceen in gunooyinka ka imaanayay mashruuca j b b wejiga koowaad ee la siinayey ciidanka booliiska dowladda dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka la sii joogteeyo bixinteeda qodobka saddexaad madashu waxay soo jeedinayaan in hay-adda maaraynta miinooyinka iyo laxaa qarxa ee loo yaqaano marka lasoo gaabiyo seema laga yeelan doono kulan gaar ah afar madashu waxay isku raaceen in arrimaha qoseeya dhaqan celinta xubnaha isa soo dhiibay ee horey uga tirsanaa khawaariijta argixisada defectors rehabilitation program d r b in la sii wado howsha hadda socoto iyo in dhaqaalo loo raadiyo xarumaha kale ee dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka islamarkaana d r b ay la kaashato caruurta la ciidameeyey hay-adda unisef ee qaramada midoobey shan madashu waxay isku raaceen in la xoojiyo lana sii wanaajiyo wadajirka iyo wada shaqaynta ciidanka booliiska labadiisa heer gaar ahaan wadatashiga iyo horumarinta xeerka iyo sharciga booliiska cusub ee labada heer madashu waxay isku raaceen in arrimaha booliiska xiriirka dibadda ee interbol in uu noqdo mid gaar u ah booliiska federaalka todobo madashu waxay isku raaceen in manhajka iyo tababarada midaysan uu noqdo heer federaal siddeed madashu waxay isku raaceen baarista dembiyada dalka in ay ahaato sida ku cad qaab dhismeedka cusub ee booliisaynta labada kun lix iyo toban baydhabo oo ah c i d heer federaal halka booliiska dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ay yeeshaan unuga baarista dembiyada c i u sagaal madashu waxay isku raaceen in ciidanka daraawiishta booliiska uu ahaado sida ku cad qaab dhismeedka cusub ee booliisaynta labada kun lix iyo tobanka ee baydhabo toban madashu waxay soo jeediyeen in booliska ilaalada xeebaha soomaaliyeed ay noqdaan laba heer
ciidamo etoobiyaan ah oo aan ka mid ahayn howlgalka midooda afrika ee admis ayaa soo gaaray qaybo ka mid ah gudaha soomaaliya
waxaa magaalada dolow ee gobolka gado ee koonfurta soomaaliya saacadihii lasoo dhaafay soo gaaray ciidamo cusub oo etoobiyaan ah kuwaas oo ka madax bannaan howlgalka midooda afrika ee admis ex amisom ciidamadan ayaa sidoo kale waxaa la socday madaxa howlgelinta ciidanka militariga dowladda etoobiya jenaraal tasafiyo iyo sidoo kale taliyaha guud ee ciidanka xooga gaarka ah ee dowladegaanka soomaalida iyo saraakiil kale oo ka socotay dowladda etoobiya mas-uuliyiintan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha degmada dolow ee gobolka gado kusoo dhoweeyey saraakiisha ciidanka dowladda federaalk soomaaliya ee halkaas ku sugan gudoomiyaha degmada maxamed lafey iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan maamulka gobolka warar lahiley ayaa waxay sheegayaan in ciidamadan ay farinshan cusub ka sameysteen agagaarka garoonka diyaaradaha magaalada baled cabo waa magaalada dolow ee gobolka gado waxaana sidoo kale la sheegay in ay ka qeyb yihiin fulinta howlgallo wadajir ah oo go-aankiisa ay madaxda dalka safka hore ku gaareen waa dalalka safka hore ay hore heshiis ugu gaareen magaalada muqdisho ay qeyb ka yihiin go-aankaas waxaana sidoo kale socdaa qorsho kale oo lagu doonayo in ciidankan oo aan ka tirsaneyn howlgalka admis ee etoobiyaanka lagu geeyo degmada baardheere ee isla gobolka gado hogaamiyaasha dalalka soomaaliya jabuuti iyo etoobiya kenya ayaa kowdii februaayo ka qayb galay kulan madaxeed ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kaas oo uu shir gudoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud warmurtiyeed kasoo baxay kulankaas ayay ku sheegeen inay isku raaceen inay si wadajir ah u qorsheynayaan islamarkaana ay doonayaan in la fuliyo howlgal lagu raadinayo laguna dagaalamayo al-shabaab waa sida ay sheegeen madaxda etoobiya ayaa qeyb ka noqotay dararkii ugu horreeyay ee si rasmi ah u fuliya heshiiskaas iyadoona jabuuti kenya ay sidoo kale ay ciidamo dheeraad ah usoo diri doonaan soomaaliya iyadoo hore ay ciidamo uga joogeen gudaha dalka ciidamadan ayaa ka qayb noqonaya howlgalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab ee dalalka safka hore ay dhowaan ku kala saxiixdeen heshiiskooda gudaha magaalada muqdisho ee caasimada dalka
ku dhowaad afartan kun oo neef oo ayaa laga dhoofiyey dekedah magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari si loogu iibgeeyo dalalka carabta dekeda boosaaso ayaa laga dhoofiyey ku dhowaad afartan kun oo neef oo xoolo ah kuwaasi oo loo qaadayay imaaraadka carabta sacuudiga iyo cumaan wasiirka dekedaha puntland axmed yaasiin saalax ayaa sheegay in ay xalay dekeda in ay xalay dekedu martigelisay in ay ka dhoofaan xoolo gaaraya afartan kun oo neef oo loo iibgeynayo dalalka carabta
dowladda soomaaliya iyo dalalka jaamacadda carabtana waxay ka digeen biyoxireen hal dhinac ah oo ay wado dowladda etoobiya wariyaaga cabdiqaadir indhooy ayaa mar kale faahfaahinaya wasiirada arrimaha dibadda wadamada jaamacadda carabta ah ayaa waxa ay dhaleeceeyeen biyo-xidheenka halka dhinac ah oo ay dowladda ethoobiya ay ka wado webiga niil kadib shir oo ay sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya ay ka qeyb gasho u dhexeeyay wadamada jaamacadda carabta oo lagu soo gabagabeeyey magaalada qaahira ee dalka masar wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka soomaaliya ayaana magaalada qaahira ee xarunta jaamacadda carabta kaga qaybgalay shirka boqol konton iyo sagaalaad ee wadamada carabta ah oo looga hadlayo qodobo muhiim ah oo taabanayo wadamada xubnaha ka ah jaamacadda carabta shirkan ayaa diiradda lagu saaray sanadkan arrimo oo ay ka mid yihiin amniga guud ee dalka dagaalada markaasi ee dalka ka socdo iyo qaar badan oo kamid ah iyo arrimo badan oo saameynayo qaar badan oo kamid ah wadamada carabta sida dhibaatooyinka xagjirka horumarinada dhinaca ganacsiga siyaasadda dalalka carabta iyo tan caalamka dhanka kale waxaa shirkan loogaga hadlay arrimo xasaasi ah oo ay ugu waaweyihiin arrimo quseeyo biyoxireenka webiga niil sidoo kale arrimo kale oo quseeyo dowladaha syriya yeman ciraaq libiya iyo markaasi wadamada kale ee carabta si markaa wax looga qabto arrimahaasi wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya abshir cumar jaamac ayaa shirkan markaasi ka qaybgalay isaga oo qeyb ka noqday dhowr wadan oo wadamada jaamacadda carabta kuwaasi oo cambaareeyey biyo-xireenka webiga niil oo ay dowladda ethoobiya ay halka dhinacay ka wado waxaana tani ay imaaneysaa iyada haweyadii ugu dambeeyey xiriirka dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda ethoobiya uu soo hagaagayay waxaana ay u muuqataa in wadamada jaamacadda carabtu ay si isku mid ah ay u dhaleeceeyeen tallaabada dowladda ethoobiya ay ku wado biyo-xireenka halka dhinaca waxaana shirkan kusoo gabagaboobay magaalada qaahira ee dalka ethoobiya lagu sheegay inay khatar weyn ay ku tahay marka dowladda masar marka la eego biyo-xireenkan webiga niil oo ay dowladda ethoobiya ay wado si kastaba ha noqotee dowladda masar ayaa la rumaysan yahay in ay dooneyso sidii ay kaga dhaadhicin lahayd wadamada carabta sidii ay qeyb ay kaga noqon lahaayeen cadaadis lagu saaro dowladda ethoobiya sidii loogu qasbi lahaa in markaa barnaamijkeeda ku aadan biyo-xireenka webiga niil oo ay wado
balad xaawo ee gobolka gedo ayaa ka digay in tirada dadka ay soo ridanayaan cudurada shuban biyoodka iyo daacuunka ay sii kordhayaan howlwadeenada caafimaadka ee magaalada baled xaawo ayaa ka digay in tirada dadka ay soo ridanayaan cudurada shuban biyoodka iyo daacuunka ay sii kordhayso tan iyo bishii janaayo isbitaalada magaaladaasi waxaa lagu diiwaangeliyey boqolaal qof oo xanuunadaasi qaba walow dhakhaatiirtu ay ku doodayaan in dadka u dhimanayaan ay aada u yaryihiin howlwadeenada caafimaadka waxa ay intaasi ku darayaan in abaarta baahsan ee ku dhufatay deegaanadaasi ay dad badan ku qasabtay inay magaalada soo miciin bidaan halkaas oo aanay ku heli karin biyo nadiif ah oo ay cabaan taasi oo ay u u aaneynayaan inay qeyb ka tahay faafinta xanuunadan
shirkadda dhismaha guryaha ee bele ayaa wareejisay toban guri oo ku jiro masjidka macalin makaraan oo laba dabaq ka kooban cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa warkan faahfaahinaya
tirka guryaha ee bile ayaa maanta wareejisay toban guri oo uu ku jiro masjidka macalin makaraan oo laba dabaq ka kooban shirkadan oo haysata abaalmarinta sanadka ayaa wacyi u leh dhismaha casriga ah ee dalalka horumaray iyadoona muqdisho iyo gobolada dalka ka fulisay mashaariicyo dhismo shirkadda dhismaha iyo dayactirka ee bile oo ka mid ah shirkadaha ugu horeeya dhinaca dhismo taya leh ayaa maanta dadkii lahaa ku wareejisay tiradii ugu badnayd oo guryo ah oo kala heer ah oo ay ka dhistay degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir sagaal guri oo isugu jira dabaqyo iyo masjidka macalin makaraan oo laga kala dhisay degmooyinka kaaraan yaakshid boondheere dayniila kaxda iyo deegaanka garasbaalley ayuu furahooda wareejiyey maamulaha shirkadda bile injineer bile maxamuud dhoore iyadoona guryaha la wareejiyey qaarkood ay qalabaysnaayeen qaar ka mid ah milkiilayaasha guryaha loo dhisay ayaana lagu wareejiyey furaha guryahooda halka qaarka kale oo dalka ka maqan ay wakiisheen injineer bile maxamuud dhoore maamulaha shirkadda dhismaha iyo dayactirka ee bile maanta oo ay taariikhdu tahay sagaalka bisha maarj labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaa sharaf weyn inoo ah in aan wareejinayno furaha guriga xaaji xasan warsheekh oo ka kooban iyo masaajidka macalin makaraan oo guriga oo xaaji xasan warshaq oo ka kooban eh, lix biyaano wuxuu ku fadhiyey saddex iyo toban lagu dhuftay saddex iyo toban wuxuu ka kooban yahay lix biyaano qayb walbana waxay ka kooban tahay laba apartment apartmenti kastana qaybkaas waxay kasii kooban tahay saddex qol laba musqulood jiko iyo balakoonkeeda ka kooban tahay markaan aragnay inuu soo maray ahdaaftii sharciga ahaa ee shirkadda ee wax lagu dhisayay oo ahayd curinta eh, dhisidda qurxinta iyo maanta oo in u joogno bandhigista oo ah stageka ugu dambeeyo waxaan galabta si rasmiya furayaasha u wareejinaynaa een, guriga maca- een, guriga xaaji xasan iyo masaajidka macalin makaraan oo isagana ah laba biyaano iyo biyaano haafa oo ka- uu masaajidka cabirka uu ku fadhiya wuxuu ahaa afar iyo toban lagu dhuftay soddon masaajidka macalin makaraan isgoyska sanca ku yaalo marka guryahan maanta waxay ka mid yihiin toban guri oo maanta si rasmi u wareegeyso oo uu ka mid yahay ee, waxay guryahaas waxay isugu jireen qaar dabaqya dabaqsuyaal isugu jireen marka waxaa badnaayeen dabaqyadaa badnaayeen marka iyo dabaqsugaha Een, waxaan farxad noo ahay marka inaan een, intaanu een, walaal iyo ahalba ay u wada joogaan inay goobjoog u noqdaan wareejinta rasmiga ah ee furaha furayaasha labadaas een, guri mid uu baytullah u yahay iyo gurigan ee lixda biyaana uu diyaar u yahay inuu nagal- nagula- nagala wareego adeerkeen xasan cali nuur
maanta waa maalin weyn ilaahaa mahad iska leh waxaan saarannahay ee, diyaanadi lixaadaan saarannahay oon maanta korkeena ku qadaynay xafladdaana lagu qabtay muddo sagaal bilooda ayuu soo socday dhul bacaadaa laga soo bilaabay gurigan waxaa dhash- waxaa dhisay shirkadda bele Ee, waxay kaloo dhistay masaajid weyn oo dhul afar iyo toban ee, soddon hay oo ku yaala isgoyska sancoo laamiga saaran oo loogu magac dara macalin makaraan macalinkii weynaay oo diintan wax badan kasoo barbaarshay waxaan leenahay dhul mahad celinaynaa shirkadda bele ee ballankii lala gala ka soo baxday ee oofisay ee aanan muddadi laysu sheegay dib u dhac dhismana samayn dib u dhac dhaqaalana samayn oo hawsha sidii loogu talagalay u fulisay aanu mahad celinaynaa
Een, aad iyo aad iyo aad iyo aad ayaan idinku hambalyaynaynaa aad iyo aad ayaan idinku hambalyaynaynaa injineerka iyo shirkadiisa waxaan leenahay allah barakeeyo soo dhowaada fikir fiicana bixiseen ammaan badanaa xaajigoodana ammaanay annaguna waxaan idin leenahay soo dhowaada
waxaan ka imaaday wadanka iswi aaday ii qancisay waa way fiican tahay maasha allah Ee, waxaana mas-uul ka ahay maanta cabdiqaadir maxamed ilqayte furaha gurigana anaa ka gudoomiye maasha allah wiilashii guryaha naga caawiyey oo nala shaqeeyey waana kuwaana tiim badan waaye injineer bilana waa kana maasha allah inta qof bini aadan la qanciyo woona qanciyey guur qurux badan woo noo dhisay maasha allah qof shirkadda shirkad aada u wanaagsan waaye maasha allah aan dhihi lahaa idinkana kusoo xirma aniga wadanka sweden aan ka imaaday magaalada festaros festaros qofkii rabto guri in loo dhiso bile lasoo xiriira ani intaasaan idinku caawinaa maadaama aan magaalada idinkaaga soo horeeyey ayaan kala wareegay bile oo gurihii guryahoo ii dhisay waana ku qanacsanahay waana ku faraxsanahay Ee, sidaan ku ballannay ayuu axdigii aan ku wada ballannay ayuu wuxuu igu qabtay Een, aadaan ugu mahadnaqaa Een, waxaa maantana sharaf iyo farxad noo ah inaan joogno furwareejinta labaad ee guriga cabdifataax oo uu wakiil uu ka ahay walaalkiis liibaan liibaan khaliif oo uu wakiil uu ka ahay waxaa wakiil ahay cabdifataax maamadan way joogtaa Een, familigaas waxay diyaar u yihiin gurigooda oo dabaq sugo ahaa oo ka kooban shan qol oo ji- eh, afar qol oo jiif ah fadhi saddex musquulood jiko barando iyo laundry iyo baarkinkooda Een, oonu ku fadhiyey cabir shan iyo toban labaatan guriga waa dabaq suge waa qaybta waxaa dhisan faloorka koowaad wuxuuna diyaar u yahay in la saaro afar biyaanoo kale waa guriga nooceeda dabaq sugaha waaye Een, wuxuuna maray afartii hadaf ee shirkadda lahayd ee guryaha la mari jiray sida curinta dhisidda qurxinta iyo bandhigista maanta wuxuu joogaa bandhigista iyo furwareejintiisa waxaa sharaf noo ah walaalka cabdifatax oo wakiil ka ah walaalkiisa een, liibaan inaan si rasmiya ugu wareejinayno furaha gurigiisa cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
guud ahaana warkii duur dhegeysta aad ka dhegeysanayseen idaacadda darsan ee magaalada muqdisho waanaga intaa shacaawada ee warkayga sooga waxaad dib u heli kartaa radio darsan dot com
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel